iyo dhammaan dhegeystayaasha sharafta le meelay joogaanba waa si aad u sheegtay golihii deegaanka waa lasoo dhisay xubnihii golaha deegaanka waa la dhamaystiray tallaabada ku xigta waxa weeyaan in la dhaariyo xubnaha si markaasi ay si rasmi a u noqdaan hawshoodii ay u gutaan intaa ka bacdi waxaa loo gudbi doonaa haddii aan la idmo howlo kale oo ku saabsan in loo diyaar garoobo doorashada gudoomiyaha iyo ama duqa aan idhaahdo iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa marka hawshaas waxaan rajeynaya insha allah hawsha inay bilaabato dhaartu berito oo isniina oo bisha ay tahay sideed iyo toban ilaah ciidankiis waxaan kaloo rajeynaynaa inaan si rasmiya usoo gabagabayno guud ahaanba howlaha doorashooyinka maalinta sabtida ee soo socota usbuuca dambe ilaah ciidankiis marka sabtida soo socota ayay doorashadu dhacaysaa beritana waxa weeyaan dhaarinta mudanayaasha golaha deegaanka gaalkacyo sidaas weeyaan
waa tahay maxaad ugu baaqaysaa dadka wasiir ku dhegeysanaya ee la socday halkaad hawsha ka bilowdeen iyo ugu dambeyn maanta oo aada joogtaan inaad soo xosheen golihii deegaanka
waxaan marka ugu horeysa u mahad celinayaa guud ahaanba dadka shacabka shacabweynaha reer gaalkacyo sidii wanaagsan ayagay noola shaqeeyeen dowladda ula shaqeeyeen guddiga ay ula shaqeeyeen hawshaa hawl adag bay ahayd hal ujeeda ayaana laga lahaa oo ahayd in gaalkacyo ay yeelato maamul hanan kara lamar ahaanta ka tarjumi karaya baayaha faraha badan ee gaalkacyo ka jira ha noqoto amni ha noqoto dhanka waxbarashada caafimaadka nadaafadda iyo guud ahaanba infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada ay u baahan tahay guddi hanan karaya gola hanan karaya iyo dulal hoose oo maamulkeedu u yahay maamul kasoo bixi karaya hawsha in la dhiso ayay ujeedadu ahayd dowladdan halkan u timid arrinta iyadaana sida hadda muuqata waa lagu guulaystay falilah alxamdu waxaan aada iyo aada marka dadweynaha ugu mahad celinaya sidii wanaagsanayd ilaa hadda ay noola shaqeynayeen waxaan ka codsanayaa inta ka harta hawsha dhamaystirkeeda in ay sidoo kale ay usii wadaan wada shaqayntii maamulka cusub ee dooran doono imaan doonana insha allah sidoo kale ay ula shaqeeyaan inta ayaan hadda dadweynaha aan ku dhiirigelinayaa degenaanshaha faraha badan iyo